wararka naga soo gaaraya magaalada garawe ee xarunta maamulka la baxay puntland ayaa sheegaya in dagaal kooban uu ka dhacay saldhigga galbeed ee magaaladaasi kaas oo sababay khasaare dhaawac ah iska hor imaadkan ayaa dhexmaray ciidamada maamulka puntland iyo ilaalada gaarka ah ee gudoomiyaha waxa loo yeero baarlamaanka maamulkaasi dagaalkan ayaa bilowday kadib markii ay ciidamada maamulka ay qoriga ka qaadeen mid ka mid ah ilaalada gudoomiyaha baarlamaanka kaas oo ay ka dhalatay falcelin deg deg ah oo ay sameeyeen ilaalada gudoomiyaha waxay si toos ah u weerareen saldhigga uu ku xiran yahay askariga qoriga laga qaatay taas oo keentay in la israsaaseeyo wararka laga helayo ayaa sheegaya in ugu yaraan hal askari uu ku dhaawacmay iskahor imaadkan iyadoo ay weli magaalada ka jirta xiisad ka dhalatay dhacdadan eela wareedyo ayaa sheegaya in xaaladda ay weli kacsan tahay iyadoo laga cabsi qabo inay dagaalamaan labada dhinac